bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo ee rediyo jawar qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah tababarka ballaarinta kaalinta culummada ee nabadda iyo wacyigelinta oo maalintii labaad ka qabsoomay magaalada jawhar hirshabeelle oo siddeed kanaal ka qodaysa jawhar si loo yareeyo fatahaadda webiga shabeelle guddoomiyaha gobolka banaadir oo xarigga ka jaray labayo toban waddo oo interloog ah oo laga hirgeliyey degmada holwadaaga wasaaradda qorshaynta xukuumadda federaalk soomaaliya oo kulan looga hadlayay tiirka arrimaha bulshada ku qabatay magaalada muqdisho warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaa dhegaystayaal qatar oo si kulul u cambaaraysay duulaanka dhulka ah ee israa'il ay ka waddo marinka gaza
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo rediyo jawhar idin hayo kuwada ugu doorka roon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiio intaasi ka faahfaahsan waxaa maalintii labaad magaalada jawhar ka qabsoomay tababar ku saabsan ballaarinta kaalinta culummada ee nabadda iyo wacyigelinta ayaa waxaa soo qaban qaabiyey wasaaradda uqaafta iyo arrimaha diinta ee hirshabeelle tababarkan ayaa waxaa kasoo qayb galay culamaa u diin ka kala yimid degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe qeybaha kala duwan ee bulshada tababarkan ayaa lagu wadaa maalinta biri ah in lagu soo gebagabeeyey magaalada jawhar hirshabeelle ayaa sideed kanaal ka qodaysa jawhar si loo yareeyo fatahaadda webiga shabeelle maxamed ibraahim jimcaale amoore ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle oo kaashanaysa hay-adda faw ayaa magaalada jawhar waxa ay ka hirgelinaysaa siddeed kanaal kuwaasi oo loogu talagalay in ay ku waraabaan beeraleyda ku nool magaalada jawhar caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle siddeedan kanaal oo ay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle hirgelinayso ayaa cabirkooda waxa ay gaarayaan ilaa iyo boqol siddeed iyo toban kilomitir waxaana loogu talagalay in lagu horumariyo wax soo saarka beeraha sidoo kalena lagu yareeyo fatahaadda uu sameeyo webiga shabeelle mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle oo ugu horreeyo wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka iyo wasiir ku-xigeenka ayaa waxa ay kormeer ku tageen maanta keliga weedow kaasi oo uu ka socday qodis lagu sameynayay kanaalkaasi ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay guddiga kanaalka iyo sidoo kale mid ka mid a injineerada qodaysa kanaalkaasi ayagoona ka hadlay muhiimadda ay leedahay qodista kanaaladani
waxaan u mahad celihaynaa wasaaradda beeraha iyo waraabka oo shaqahan noo dardargelisay waana ku mahadsan yihiin waana haddii ilaa boqolkii boqolay ku mahadsan yihiin waana koo ah guddiga kanaalka weydow ee waraabka waxaa ku mahad celinaynaa wasaaradda beeraha iyo waraabka oo noo soo qalqaalisay shaqadan midda labaad kambaniga deegaanka ee shaqadaa bilagu eh noo qabtay waa ku qanacsannahay mahadnahaga gaarto waxaan u baahannahay wixii dhimanna waa la dhammaystirayaa hadduu ilaahay yidhaa bilaagu la bilaabona aada ugu qanacsannahay haddaanahay guddiga beeraha
barnaamijkan waxaa iskala qayb qaadanaya wasaaradda beeraha iyo waraabka iyo hay-adda faw oo iskaashanayo annagoo kambaniga deegaan ahna waxaan ka nahay implementi fuliyayaal shaqadan waxaan ka wadnaa siddeed kanaal oo waaweyn oo siddeed tuulo ku kala yaallo oo kanaalkan hadda aan taagannahay oo weydow uu ka mid yahay kilomitirada aan shaqada ka qabanayno dhammaan markii laisku celceliyo boqol toban iyo sideed kilomitir ay isku noqonayaan fara oo aduula secondary kanaal ah iyo tareesharo markaan ka hadlo hadda kanaalkan aan dul taaganahay birta aan ku qodayno maadaama annagii kambanigeenni magiciisa uu yahay deegaan aana nahay dadkii deegaanka cabirka noogu qoraayo hay-adda iyo wasaaradda ay nagu ogaayeen wuxuu yahay dibsigiisa hoose oo qodniinka mitir iyo labaatan jiidka hoosena inuu mitir iyo labaatan noqdo korne laba mitir iyo siddeetan laba mitir iyo afartan wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa dhankiisa ka hadlay muhiimadda ay leedahay qodista kanaaladan sidoo kalena waxa uu sheegay in faa'iido ay u tahay in lagu yareeyo fatahaadda uu sameeyo webiga shabeelle
mudane wasiir waxaan ku faraxsanahay maanta inaan soo kormeerno oo aad indhaha ku aragto howlaha ka socdo degmadan jowhar sideedda kanaal ee baadaay gaafuuji goomey weydow wareegsan dheere udoole bukoraale iyo axadow sideedda kanaal oo laga qaban doono howlo aada u baaxad weyn runtii ay ka socdaan hawshaas ay ka socoto waana waxaan isdhihi karaa waa shaqadii ugu ballaareed ee degmadan jowar halbar kambani uu ka qabto maxaa yeele boqol iyo toban iyo sideed kilomitr celcelis ayaa kanaalkaas sideedaas kanaal laga qabanaa sidoo kale fara ayaa loo bixin doonaa iyo buundooyin waa arrin aada lagu farxo waxaan leeyahay marka kambaniga degaan wuxuu mudan yahay in loogu mahad celiyo shaqada bilowga ah waxaana leenahay mudane wasiir wakti fasalkii ayaa lagu jiraa waxaan kugu boorinaynaa inaad dedejiso si loogu faa'iidaysto fasalka waa leenahay sidoo kale waxaan rabaa inaan hortaada ugu mahad celiyo hay-adda faaw oo mar kastaba garab taagan beeraleyda hirshabeelle iyo wasaaradda beerahaba waxaan leeyahay aadaad ugu mahadsantiin hawsha aad nala qabateen waxaan rabaa sidoo kale kanaaladu waxay yareeyaan fatahaadaha sababta kanaalada waaweyn loo dayactiro waa laba ujeedo midda koowaad oo ah in wax soo saarka lagu kordhiyo fatahaadda lagu yareeyo ugu dambeyn wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed sheekh maxamuud ayaa dhankiisa ka hadlay muhiimadda ay leedahay qodista siddeedan kanaal ee loogu talagalay inay ku waraabaan beeraleyda magaalada jowhar waxaana uu sheegay in muhiim ay tahay in kanaalada qodistooda la badiyo si looga hortago fatahaadda uu sameynayo webiga shabeelle kuwaasi oo lagu yaraynayo biyaha webiga waxay uga faa'iidaysan doonaan laba siyaabood number one oo ah fatahaadihii in lagu yareeyo ama fatahaadihii oo dhanba total inay istaagaan hadduu alle meesha allah waa rajaynaynaa number labo waxaan rajaynaynaa in wax soo saarkii sida hadda hirshabeelle ugu jeysatay wax soo saarka inuu asina sida hadda meesha uu joogo iyo meel kasii fiican inuu gaaro ay rajaynaynaa gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa xarga ka jaray laba iyo toban waddo oo interloog ah ee laga hirgeliyey degmada holwadaag axmed cabdikariin ayaa warkaasi muqdisho inooga soo diray
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen muungaab ayaa xarigga ka jaray labiyo toban waddo oo interloog ah oo laga hirgeliyey degmada howlwadaag gaar ahaan waaxda xaawataako xarigjarka labiyo tobankan waddo ee interlooga ah ee dhismahooda la dhammaystiray ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolka banaadir gudoomiyaha degmada howlwadaag qaar ka mida dadka shacabka ah ee degmadaasi howlwadaag xarigjarka waddooyinkani labiyo tobanka ah ee laga hirgeliyey degmadaasi howlwadaag ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mida dadka deegaanka iyo sidoo kale injineerada dhisay waddooyinkaasi gudoomiye soo dhowaaw dadka deegaankan si gaara waaxda xaawataako waa dad isku xiran juhud tiro badan ay sameeyeen interloogyo aad tiro badan iyo waddooyin qurux badan ayay sameeyeen insha allah waxaan rabnaa adiga iyo maamulka iyo si guud garab istaaggiinniina waa ka faa'iidaysanay anagoo afka injineerka ku hadlaya shirkadda ama construction company ah shirkadda maanta meesha laga xarig jaraya dhismooyinka fulisa waddooyinka waxaa farxad gaar inoo ah inaan maanta xarig jarno labiyo toban waddo waxaan rabnaa hadda adoo aleyd insha allah in waddooyin kaloo ayagana dhismooyin ah oo interlog ah aan ka filin isla degmadan waxaa kaloo rajaynaynaa degmooyinka ayagana sidoo kale rajaynayo inay nagala soo qayb galaan dhismooyinka waddooyinkaas waxaan ku soo dhoweyn doonaa gacmo furan guddoomiyaha degmada howlwadaag bashiir cabdi maxamed ayaa waxa uu ka hadlay waddooyinkan maanta xarigga laga jaray iyo qaar kale oo uu sheegay inay ku howlan yihiin in dhowaan la bilaabo dhismahooda mudana guddoomiye waxaan kaaga mahad celinaynaa runtii inaadan naga caajisin oo codsigeenna aad aqbashay oo aad nagala soo qayb gashay inaad laba iyo toban waddo oo laga hirgeliyey degmada howlwadaag gaar ahaan waaxda xaawataako aad maanta noo xarig jartay aad iyo aad iyo aadan kaaga mahad celinaynaa runtii waxaa kaloon rabnaa oo farriin ah oon rabaa inaan meeshaan kaaga gudbiyo laba iyo toban waddoo kale oo ku taalla ayaduna isla waaxda xaawataako oo aan rabno inaad noo dhagax dhigto insha allahu tacaalaa maadaama hadda maanta waktigu uu qorax kuleel iska yahay usbuuca dambe inaad noo dhagax dhigto daalo warbixinteedana duqa noogu gudbiyay yidhaahdeen ayaduna waa fariin runtii ugu ah dadka deegaanku ay soo gudbiyeen inaan kuu gudbiyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho xasan maxamed xuseen muungaab ayaa halkaasi ka sheegay in ay maamulkiisa ka go'an tahay dibudhiska dhammaan waddooyinka burbursan ee magaalada muqdisho
shacabka soomaaliyeed ee muqdisho waxaan mar walba iyo goob kasta aan u sheegnaa aan ku celcelinnaa in canshuurta aan ka qaadno ayaga aan dib ugu celi doono haddii ilaahay yidhaahdo oo ayaga loogu adeegi doono waxaan rabaa halkan inaan u mahad celiyo maamulka degmada howlwadaag iyo ganacsatada iska kaashaday dhismaha waddooyinkan iyo shirkaddii meel marisay aad baan ugu mahad celinayaa waxaan rabaa inaan runtii aan ku ballanno inaan sidaan oo kale u wada shaqayno wada shaqaynta bulshada iyo runtii maamulka inay ka wada shaqeeyaan dib u dhiska magaalada iyo maaragta horumarinta danta guud waxaa aasaas u ah nabadgelyada ka jirta magaalada waxaan rabaa inaan idinkuu baaqo markaa inaad ilaashataan nabadgelyada magaalada ka jirto amniga inaad la shaqaysaan hay-adaha nabadgelyada booliiska iyo nabad sugidda si markaas amniga isagaa ah furaha nolosha haddii nabadgelyo jirto horumarka dhinac kasta wuu imaanayaa dhinaca waxbarasho u ka imaanayaa dhinaca caafimaadka buu ka imaanayaa dhinaca dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha oo waddooyinka u horeeyaan ayuu ka imaanayaa annaga waad la socotaan sida halkan laga sheegaba waxaan ku mashquulsannaa muddadii koobneed aan xilka haynay oo hadda boqolkeedii maalmood oo mar dhow gebagaboobay inaan dib u dhisno waddooyinka muhiimka ah ee magaalada waxaa dhismaheedii socdaa waddadii debka waad ogtihiin muhiimadda ay u leedahay magaaladan waxaa sidoo kale dhismaheedii socdaa waddadii lix labaatanka juun dadkan ay u yaqaanaan shaqaalaha iyo waddooyin fara badan tii banaadir nasiib bondo waddooyinkii shangaandhi ool waa dhismayaan waxaan rabnaa mar dhow inaan ka soo tallaabno waddada maka almukarama ee aan waddooyinka isku xiro waddadan wadnaha iyo soddonka aan dhismo ku bilaawno ilaa soddonka iyo warshadaha wasaaradda qorshaynta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kulan looga hadlayay tiirka arrimaha bulshada ku qabatay magaalada muqdisho nimca xasan cali ayaa warkaas muqdisho inooga soo dirtay wasaaradda qorshaynta xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo iyadoo lafdhabar u ah shirarkan ayaa mar waliba waxa ay xoogga saartaa sidii yoolal wanaagsan oo midho dhal ah looga gaari lahaa tiirarka qorshaha isbeddelka qaranka ee n t b oo uu ka mid yahay tiirkan arrimaha bulshada oo ay maanta aad uga hadleen aqoon-yahanadii goobjoogka ka ahaa shirka waxaana ka soo qayb galay dhammaan hay-adaha ay quseeyaan tiirkan ururada bulshada rayidka ah wasaaradaha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya hay-adaha caalamiga ah ee waddanka ka howlgala agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xasan shire ayaa sharaxaad dheer ka bixiyey tiirkan arrimaha bulshada maanta waa maalinta saddexaad oo aan shirkan halkan iskugu imaanayna hangarka halkan airboort gudihiisa oo aan uga hadlayno tiirka arrimaha bulshada iyo karaanka aadanaha oo tiir muhiim ah oo ay ka soo qayb galaan wasaaradaha bixiya ama ka shaqeeya howlaha horumarinta bulshada ay ka mid yihiin wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka wasaaradda howlaha gudiguryeynta wasaaradda familka iyo aan dhahay wasaaradda qoyska iyo xuquuqlisaanka iyo hay-adaha kala dowlad waxaa kaloo nagala soo qayb gala iyagana deeqbixiyaasha iyo weliba hay-adaha un-ka la shaqeeya wasaaradaha dawliga soo halkan ka soo sheegay waxaa kaloo nala jooga maamul goboleedyada ay naga nagala joogaan nagala yimaadeen wasaaradaha qorshaynta iyo dowlad goboleedyada maanta halkan waxaan uga hadlaynay qaabkii loo eegi lahaa ama loo dardarangelin lahaa qorshe howlaadyadii socday ee ku qortamay tiirka bulshada arrimaha bulshada aan dhahe iyo karaanka oo ay ugu horeysaan muhiimad ay ugu horeyso arrimaha sidii shacabkani u helayaan biyo nadiifa iyo biyogelinta oo ay wasaaradda noo soo gudbisay warbixin qoto dheer halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa ridhiyo jawhar ee haatanna warka dibadda dowladda qatar ayaa cambaaraysay howlgalka dhulka ah ee israa'el ay ku doonayso inay ku qabsato marinka gaza sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda qatar ayaa si adag u cambaaraysay weerarka dhulka ballaaran ee israa'el ay ku qaaday gaza si ay ula wareegto gacan ku-haynta magaalada gaza bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar ayaa lagu sheegay in tallaabadaasi ay tahay fal dagaal oo ka dhan ah shacabka reer falastiin ee walaalaha nahay islamarkaana ay tahay xasuuq sii socda iyo xadgudub ka dhan ah sharciga caalamiga ah wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar waxay sidoo kale ka dhigtay inay israa'iil ay si nidaamsan ay uga shaqaynayso burburinta fursadaha nabadeed ee gobolka waxayna sheegtay in xaaladda ay halis weyn ku tahay nabadda iyo ammaanka caalamka islamarkaana ay lagama maarmaan tahay in beesha caalamku ay muujiso nidaamin si loo joojiyo duulaanka israa'iil warkii habeenimo aada dhegeystayaal kala socoteen radio jawar waa naga intaa waa habeenimo arbaca taariikhdana ay ku beegan tahay toddoba iyo tobanka bisha sagaalaad sanada labada kun shan iyo labaatan